runtii wacan subax wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooran waxaa ka mid ah booliska soomaaliya oo xaafado ka mid ah muqdisho ka fuliyey howlgal ay ku baxsanayeen ciyaalka weerada oo soo laba kaclay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo qaar ka mid ah wasiirada koonfur galbeed oo ku sugan baraawe oo kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka deegaanka madaxweynaha galmudug oo shir gudoomiyey shirka golaha wasiirada galmudug oo xalay ka qabsoomay dhuusamareeb xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed oo ka hadlay ciyaar shalay ka dhacday istaadiyo muqdisho iyo buutin oo wacad ku maray in uu dhul hor leh weerari doono haddii reer galbeedku ay hub u soo diraan ukraine
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waa isniin lixda bisha lixaad sannada labada kun labaiy labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran booliska soomaaliya oo xalay howlgallo ka sameeyey xaafado ka mid ah magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku baxsanayeen ciyaalka weerada oo mar kale dib usoo laba kacliyey waa tan faadimo cabduqaadir xasan
maalmihii u dambeeyey xaafadaha muqdisho iyo degmooyinkaba waxaa dib ugu soo rogaal celiyey ciyaalka weerada kuwaasoo caqabado badan lagala kulmay dhibaato ba-an ay ku qabeen bulshada ku dhaqan caasimada muqdisho sidoo kale qaar ka mid ah degmooyinka waxaa ka jira dhac loo geysanayay shacabka haddana laamaha amniga gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay wadaan dadaallo ku aadan sidii loo soo afjari lahaa falalkaasi lidiga ku ah ammaanka dalka islamarkaana waxay sameeyeen howlgal ay amniga ku xaqiijinayeen degmada wadajir waxyaha ay ka kooban tahay ayaa laga sameeyey ee dhinaca qaybta galbeed saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ayaa ku sugnaa goobta iyo maamulka degmada meeshaan qof walba oo jooga see lagu kala garan doonaa aas leedihiin qof walba oo caawa meeshaan jooga qalab aniga aan maalmahan samaystay ma maqlininoo laakiin wax jira waaye waddan hebel aa waxaa lagu soo sameeyey qalab hebel qalab hebel aa waxaa lagu soo sameeyey waddankaas waa maqli jirta soomaa kan soomaaliya lagu sameeyey gaarigaasuu saaran yahan qof walba oo maraa maba magaalada dhan lagu wareejalo hal maamuu kaa qabsado adiga dhan dhiiggaaga xataa wax qulqulaayo dhan waa la xisaabtamaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee haram cad iyo ciidamada jagboontyada guurguuro kaalintooda kaga aadan howlgalka ayay qaateen oo intii lagu guda jiray waxaa lasoo qabqabtay boqolaal shacab ah saraakiisha ayaana dhallinyaradaas meel fagaaraha kula hadashay iyagoona ka codsaday in laamaha amniga ay si dhow ula shaqeeyaan halka kuwo kalena baaritaano lagu wado sida taliska qaybta galbeed ay sheegeen ciidamada ayaana mid mid u baariyey waxyaa howlgalka laga sameynaya guryaha ku yaala wixii intaasi ka dambeeyey ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada wadajir bashiir maxamed cali waxaan caawa howlgal ka sameynay waacaha kala duwan ee degmada wadajir annagoo uga hortegayna maaragta amni darrada ku aadan qaybeeda kala duwan sida daroogada maaragta cayaal weerada indileyda dhammaan iyo waxyaalaha amni xumada keenaya waxaana iska kaashaday howlgalkaas dhammaan laamaha amniga maamulka oo iska wada kaashanayo ayaa caawa howlgalkaas fuliyey wuxuu noogu soo dhammaaday si nabada alxamdulilaah waxaana rajaynaa inay shacabka ku sugan degmada ay nagala shaqeeyaan amnigooda si aan uga hortagno wax weliba maaragta bulshada horumarkeeda iyo maaragta sharafkeeda iyo sumcaddeeda waxyeelanaya dhankiisa sidoo kale ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay cali dhuux oo ah taliyo ku-xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir waxaana uu sheegay in laamaha amniga gaar ahaan ciidanka booliiska ay si joogto ah u wadayaan howlgallada lagu xaqiijinaya amniga caasimadda muqdisho islamarkaana lagu soo afjarayo falalka lidiga ku ah ammaanka sida ciyaalka weerada iyo waxyaabaha maanka dooriya howlgalkaas waxaa looga hortegayaa wax kasta oo amnixumada qayb ka qaadan kara hadday yihiin kuwa cadowgaa ummadda sida sharci darrada ah ku beegsada oo ku dila hadday yihiin burcadda hadday yihiin ciyaal weerada hadday yihiin tuugta eh, muxuu ahaa jidadka u istaagta dadka masaakiinta oo danaysanaya howlgalkaasi mid hadda bilowday ma aha maalmahan oo dhan uu soo socday mid joogsan doonana ma aha in muddaha la sii wadi doonaa waxaa laga gaaray guulweyn waxaa caawa ka soo qayb galay howlgalkan si wada jira u fuliyey ciidamada booliiska sida ciidanka sida gaarka u tababaran ee la yidhaahdo haramacad sida ciidamada jaagtooyo- jaagboontiyada guurguura iyo qaybta galbeed iyo maamulka go- degmada wadajir Ah, innaguna waxaan ugu nimid kormeer shaqo faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada oo lagu ansixiyey laba hindis sharciyeed kaas oo xalay ka qabsoomay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaana shirkaas ka warbixiyey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta galmudug cabdi maxamed jaamac waayeel
dowladda galmudug oo shil guddoominaha yahay madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdi kaariye ee shirka waxaa golaha xukuumadda oo madaxweynuhu hogaaminayay ee lasoo hordhigay ama lagu guddoonshay shuruucdii wasaaradda arrimaha gudaha laba sharci oo kala duwan oo wasaaradda arrimaha guduhu ay keentay golaha ee labadaas sharci oo kale ah sharciga hindisho sharciyeedka ururada iyo xisbi- xisbiyada siyaasadeed ee dowladda galmudug iyo sharciga guddiga doorashooyinka sharcigaas oo muddo ka hor loo qeybshay golaha wasiirada daraasad fiican iyo faham fiican ay ka soo qaateen maanta la u madlanaa in sharcigaas la horkeeno golaha wasiirada waa la horkeenay waxaana maanta cod loo qaaday Ee, labadaa sharci oo midna uu ahaa kii guddiga doorashooyinka galmudug midna uu ahaa hindiya sharciyeed ururada iyo xisbiyada ee dowladda galmudug uu yeelan doono Een, si buuxda bay aqlabiyadii oo dhan u wada ogolaadeen ciddii deena ma jirto cid ka aamustina ma jirto xubnihii golaha wasiirada ee maanta ka soo qayb galay kulankaas Ee, runtii markaan dib ugu noqdo een, baahida ay galmudug u qabtay labadaas sharci oo midna ahaa sharciga gud- guddiga doorashooyinka galmudug midna ahaa sharciga hindisa sharciyeedkii ururada iyo axsaabta siyaasadeed ahaa Een, baahi weyn bay u qabtay Ee, si aad la socotaanba ee galmudug ma lahayn shuruucdaas hadda ka hor ma yeelanin Een, wasaaradda arrimaha guduhu waxay
waa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug oo ka hadlayey shirka xalay uu shir guddoomiyey madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ka qabsoomay dhuusamareeb halkan waa dalsan warka subaxnimo ayaad dhegaysanaysaan gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo qaar ka mid ah wasiiradiisa oo ku sugan iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada koonfur galbeed oo ku sugan magaalada baraawe ayaa la kulmay odayaasha dhaqanka deegaanka ibraahim mayow ayaa warkan ka soo diray shabeellaha hoose
odayaasha dhaqanka magaalada baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta kulan looga hadlayey horumarinta iyo xasiloonida magaaladan la qaatay wafdiga guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo golaha wasiirada ee jooga magaaladan baraawe odayaasha dhaqanka ayaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo golaha wasiirada la wadaagay adeegyada loo baahan yahay in degmadan laga fuliyo iyo ka shaqaynta nabadgelyada magaaladan guddoomiyaha magaalada baraawe ahna guddoomiyaha golaha deegaanka doctor liibaan abuukar baafo ayaa ugu horreynba goobta ka hadlay kulankaasoo ujeedkiisu ahaa in laga xog waraysto odayaasha deegaanka marxaladda uu ku sugan yahay deegaankan oo warbixinno looga dhegaystay sidaas darteedna looga hadlay arrimo horumarineed oo degmadan faa'iido u ah iyo mashaariicdii degmadan lagu horumarin lahaa iyo sidoo kale wixii horay degmadan loogu hirgeliyey ama loo qoondeeyey inay hirgeleenna la isku waraystay kadibna ku soo xirmay eh, kulankaasi jawi aada u fiican oo odayaashiina ay ku warbixiyeen mas-uuliyiintii socotana isla markaas ay wixii arrinkii ama ujeedkii ay u imaadeenna ay gaarsiiyeen een, degmada odayaasheedii wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed maxamed ciise ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ay ka soo jawaabi doonto baahiyaha ka jira magaaladan waxaan la kulanay maanta odayaashii dhaqanka degmada baraabe oo runtii ka soo shaqeeyey sidii degmadan ay u heli laheeday ee, degmooyin degmadan ay u heli laheeday golo deegaan iyo wax walbo degmada ay u baahan tahay ha noqoto amniga wax walba nagala shaqeeyey runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo odayaashii dhaqanka tan kaloo labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ee, maamulkii degmada gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa waxaan rabaa waxaa kaloan rabaa inaan u mahadceliyo eh, runtii guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo runtii mar walba u taagan sida ay ku horumari laheeday eh, gobolka shabeellaha hoose oo mar walbana eh, had iyo jeerna u taagan oonan ka daalin runtii mashaariicdii horumarineed sidii lagu horumarin lahaa eh, degmooyinka ugu dambayn guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax oo kulanka soo xidhiyay ayaa odayaasha dhaqanka magaalada baraawe u sheegay in laga shaqeeyo amniga iyo xasiloonida magaaladan baraawe oo muhiim u ah shacabka ku nool magaaladan oo caasimad u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed
Ee, kulankii maanta ee, aan ku wada qaadanay halkan waan uga hadlaynay horumarinta ee, degmada baraawe ee xaaladda amniga ee, dhinaca ee, mashaariicda iyo isdhexgalka bulshada oo runtii muhiim u ah ee, degmadan baraawe ee caasimadda koonfur galbeed soomaaliya runtii hadafka ugu weyn ee dowladda koonfur galbeed ayaa ah in bulshada qeybaheeda kala duwan odayaasha dhallinyarada haweenka maamulka iyo golaha deegaanka iyo ciidamada amniga ay isku xirmaan taasoo qeyb weyn ka ah siyaasadda madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee lagu horumarinayo deegaanada iyo degmooyinka een, gobolkan shabeellaha hoose guud ahaan een, annagoo marka ka duulayna siyaasaddaas waxaan maanta ilaahay mahaddiisa kulan wanaagsan aan la qaadanay odayaasha dhaqanka oo aan ka dhagaysanay fikirkooda een, iyo ra'yigooda waxyaabaha ka dhiman ee degmadan ay u baahan tahay ee dhinaca mashaariicda iyo sidaas la mid ah een, mashaariicdii horey loo dhagax dhigay ee madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen uu ka dhagax dhigay
warkaas waxnimadan waxaad ka dhageysanaysaan idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho haatan wararka dhinaca dibadda madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa wacad ku maray in uu dhul hor leh weerari doono haddii reer galbeedku ay hub u soo diraan dalka ukraine mareykanka ayaa ogolaaday in gantaalada ridada dhexe ee hamas uu u diro ukraine balse hal shardi ayuu ku xiray mareykanka oo ah in aan loo isticmaalin in lagu garaaco xadka ruushka dowladda ruushka waxay ballaarin doontaa weerarka ay ka wado gudaha waddanka ukraine haddii dalalka reer galbeedku ay hubka ridada fog usoo diraan waa sida uu madaxweyne valadimir putin yidhi digniintan ayaa imaaneysa xilli axaddii shalay qaraxyo ay gilgileen qeybo ka mid ah magaalada kiyef taasoo ah weerarkii ugu horreeyey ca- ee caasimadda lagu qaado muddo toddobaadya ah ruushka ayaa sheegay inuu bartilmaameedsaday taangiyo ay soo dhiibeen dalal reer yurub ah ukrainese waxay sheegtay in goobahaas ay ahayd warshad lagu dayactiro khadadka tareenka caasimadda ayaa bilihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacayay duqeymo aanan badnayn kadib markii ruushka uu dadaaladiisa isugu geeyey gobolka dombas xilli ruushku uu halkaas boqolaal kilomitir oo bariga ku yaal uu ka sameysanayo horumar gaabis ah balse dhowr dal oo reer yuruba ayaa waxay kiyef ugu yaboohi doonaan hub casri ah warki aad ka dhageysanayseen idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho akhyaaray xilligan waa naga intaa ciddii ay wararkeenu sheegaan wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahel yaabaa talalhel